munaasabaddan laka bandhigkay booqa wehelka ardayda iyo weliba laga qobaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasuusu qori doctor axmed kaafi hukumada dhalinyarada koonfur galbeed munaasabaddii weliba ku qeyb galay guddoomiyaha walbarashada gobolka baay baxda naadiga akhriska ee qoraalka gobolka baay baxda caafimaadka koonfur galbeed macalimiin dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale guddoomiyaha walbarashada gobolka baay ee wasaaradda walbarashada koonfur galbeed shaawil sheekh cabdiraxmaan oo ku hadli munaasabadda bandhiga buoga wehelka ardayda iyo weliba qoraaga buoganka hambaleeyay dadaalka usakabi hambalyo hambalyo laha saaxiibkan axmed kaafi hawsiina akabiri bahda meel rais qorayaasha stateka koonfur galbeed soomaaliya axmed kaafi hadhawaaw runtii deegaankin faarano farakuma qodna waaye farakuma qodan farmaku qodan yow deegaankan haddii research la suubi haddii taariikh la qora haddii cilmi luuqadeed lahjadeed la qora deegaankan farmaku qodan marka cid kasta melyo ku gala kortayo helaas may dhiirigelane anoo maylaraaisu ka hadalaay afkii wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed aana aha guddoonka waxbarashada gobolka baay ee qof kasta oo walhabaraday inay maylaraais andhaafa taariikh jiiraalka hadareeran
sidoo kale mas-uuliyiintii o marti sharaftii kale ah u qeybgelay munaasabadda dhanisha ku hadali iyo u bogaadiyey qoraaga buuqa wehelka ardayda
una dhon mayba martagana xamid kaafi geeka mayba fadaanaynino walbadan ku erna waana dhiirigelin faylanoola kuruma sidiisii lasiin sheegay deegaankan runtiin adeega mayba la xasaasayin maarsa labada kun tomiyo sagaalka ilaa haddana kolley muddo ka filan muddo oo eroy ku siman waa shan sina iyo lix sina eroy oo labada kun labaatan shanta iyo ka jarna waana mayba aaminsagnaa haddiunaana dadkii markaas dhaqdhaqaaqay dhiirigelinta iyo halabuurka akhriska iyo qoraalka ini wal bilaawdan runtii walfaylana bilaawdan dhallinyaradii taana geeka oo gabdho iyo kuriitaba ka dhiiridan iyo geeka mawduuc iyo fadan ku hadala koran naadigana garabankay runtii wal unadhon inishambaliyan lambaahanyo baahida tiidaana iyo guda wala yaala magaalada yaala si guud koonfur galbeed gudaaja eh ini cid kala martanin kunagana oo una qorana gacantaana kaabtugana runtii war eeldanka baahanyo dhammaantaana waajibaad noo saaran buug waltar leh si magaashayba ku dheehanta oo juhdi wakti laha geli kolley buug markii leera waybaa naska koobanaada doonee waxyaabo badan oo muhiime sigaara buugan waxyaabaha buwaagta kale uusan guduunaada doono mayataa anti qof kasta not only aan max ka koobo arday bislaintiis waa ku akhriysa sababtoo eh qof kasta mayba arday ingaya nolola nolola maybayata macallan oo iyo markasta ka baraase culuum shal duwan iyo caqabadaha aada nolola kuguduwaas marka mayba lafaday inti qof kastiisu buugan andhug lahaado walbadan isku fiili in arday kaliya uusan ku koobneen oo qof walbaba anfac weyn u lahaana qaas ahaan ardayda waxaan leeyahay oon ku biirinaa codkayga in buugaas aan iibsanno ugu yaraan labalaba iyo saddex saddex iyo saaxiibada dhammaan aan gaarsiino